isbitaalka isha iyo weliba uuse kumid nagdo doonay goobaha caafimaadka ee sida gaarka linleya ee magaalada baydhabo ka howlgala doonaa si gaarina uusan ku shaqeeyi doonaa daabayow kalaafo baahidii idlan qaba dalka gaar ahaan deegaanada koonfur galbeeda hirgelinta isbitaalkan iyo weliba isku kaaledeena ganacsiyada deegaanka siyo bulshada ku faa'iideeyaan adeegyada caafimaad ee xaruntunla ku hela doonaa munaasabada xariigjarka iyo weliba ku qeyb galay wasiiro ku tirsan dowlada koonfur galbeed xildhibaano iyo marti sharaf kale kuwa kumid ee dhakhaatiirta ka howlgala doonta isbitaalka cusub ee isha iyo weliba usu ku waramay adeegyada bulshada iyo sii doonaan iyo wala isbitaalkan kugudubiya isbitaalada kale deegaanka kiyaala isha hosbitaal wali lanka talagalay isbitaalkun isbitaal takhasusi ah weli khaasatan awoodi la saaro doono baahida magaalada ku taagan oo ah emerjensiga kakooyaw lafaa iyo jabka iyo walaa xaaladaha emerjensiga ah oo ku mid ayiin taroomada maadaama uun magaalada dhibkan ka badan bajaajnay hayta dhaawacyada niibadiyiin jabka niibadiyiin wadanka xaalad dagaalo ka jara dareemo kortaan marka wali ilaahay ku rajayaanay waddan caafimaad qabo waana insha allahu baahidan kawiin geeka isbitaalka koonfur galbeed doon wali nagadaasay lafaa iyo jabsho maadaama qofkii awal xamarlan qaaday transportation ninkii diyaaradan awoodna dhuulmarad jari diyaarad iyo tikid iyo qofkii bukaanka rahafadii iyo brosesla la mara jaray marka insha allahu tacaala walaalogii oo maalgaladay isbitaalka baahidaas inti deegaanka dadka laku koonfur galay oo lanka talagalay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed soomaaliya maxamed cusmaan jiidow oo si rasmiya xarunkan ku jara isbitaalka iyo bogaaday ganacsadii hirgelidii soona sheegay intii la baahnayay adeeg caafimaad ee dhiniga lafo ee cod weyn ayay ii tahay in maanta oo magaalada baydhabo lagu soo kordhiyo isbitaal cusub isbitaalada kale baydhabo ku yaalaan wuxuu ka duwan yahay isbitaalkan wuxuu ka shaqeynaa lafaha iyo adeegyada caafimaad dhan isbitaalada kale qabanayan asna waa qabana in reer baydhabo u fahmin in lafaha keligi ka shaqeyna waxaa rabaa marka isbitaalkan adeeg kasta oo caafimaad diyaar uu yahay isha isbitaal in loo imaado adeegaasan insha allah dhakhaatiir oo soomaali ah oo aqoon leh dalkan wax u baratay iyo dhakhaatiir ajanabiga joogto aqoontooda aad u fiican marka bulshada reer baydhabo waxa uu baaqaynaa in isbitaalkan ay ku soo xirmaan ay imaadaan saacad kasta habeen imaanin loo shaqeynaa isbitaalka insha allah adeegyada caafimaadka isbitaalka waa loo dhan yahay dadka hadlaya waxa laga yaaba inay dheen lafaha lafaha keliya maahan maamadii fool haysaba waa imaan kartaa umulisaa joogto dhakhaatiir badanaa joogto daawooyin fiicanaa laga helaa marka waxaa rabaa inaan madceliyo xildhibaan bishaaro oo ay ogaatay baahida degmada ka jirto dhanka caafimaadka in lagu soo kordhiyo adeegyada kale dhan seen bay ka yihiin marka iyada waxay dheer tahay lafaha marka waxaa laga yaaba daktarka intuu ka hadlaya lafaha keliya ka hadlay iidan xildhibaanada aaday u mahadsan tahay baahin haysayeed wasaaradda caafimaad ahaan dhakhtar lafa oo ku takhasusay magaalada baydhabo maadaama uu la keenay wasaaraddan ay rabtay in mar dhow dhakhtar lafaha ay geyso isbitaalka weyn by original marka xildhibaanadu anaga horumartay marka iidan waa mahadcelinaynaa isbitaalka isha iyo walibaa nagday isbitaalkii ku horreeyay oo ku shaqeeyi doona daawiyow ku lafo oo markii hore aan ku jarna deegaanada koonfur galbeed soomaaliya isbitaalada ku yaalana